taariikhdii koowaad cutubka labaatanaad oo isla xilligii sannadii dambe markay boqorraddu dagaalka u soo bixi jireen ayaa yoo'aabka haystay xooggii ciidanka oo dhan oo baabi'iyey dalkii reer camoon oo haddana intuu soo kacay ayuu rabaah hareeyey yoo'aab wuxuu dagaal ku dhiftay rabaah wuuna afgembiyey laakiinse daa'uud baa yerusalem iska joogay markaasaa daa'uud boqorkoodii madaxiisii taajkii ka qaaday oo wuxuu ogaaday in miisaankiisu yahay talanti dahab ah dhagxan qaali ahna wuu lahaa markaasaa daa'uud madaxa loo saaray oo wuxuu dibadda u soo bixiyey dhacii magaalada oo aad iyo aad u badnaa dibadduu u soo bixiyey dadkii magaalada ku jiray oo wuxuu hoos dhigay miinshaarro iyo biro wax lagu qodo iyo faasas oo magaalooyinkii reer camoon oo dhan daa'uud saasuu u wada galay markaasaa daa'uud iyo dadkii oo dhammu ku noqdeen yerusalem oo taas dabadeed waxay noqotay in reer falastiin haddana geesar lagula diriray oo sibikaay oo reer xushaad ahaa wuxuu dilay sifaay oo ahaa mid ka mid ah wiilashii rafaa oo iyagiina waa la jebiyey oo haddana reer falastiin waa lala diriray oo elxanaan ina yaciir wuxuu dilay laxmii oo ahaa goli'aad kii reer gaad walaalkiis oo samayda warankiisuna waxay la ekayd dharsameeyaha looxiisa oo haddana waxaa dagaal ka dhacay gaad halkaasna waxaa joogay nin aad u dheer oo farihiisa gacmeed iyo farihiisa lugeedna waxay ahaayeen afar iyo labaatan oo gacan kasta wuxuu ku lahaa lix cag kastana wuxuu ku lahaa lix oo isna wuxuu u dhashay rafaa oo isna markuu reer binu israa'iil caayey waxaa isagii dilay yonatan oo uu daa'uud walaalkiis shimcaa ahaa dhalay kuwaanu waxay rafaa ugu dhasheen gaad oo waxay ku dhinteen daa'uud gacantiisii iyo gacantii addoommadiisa